kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan redio himido barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo soyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan marka digaad dhaqashadu haddii la fahmo sistamka la isticmaalayo oo sistem saxa iyo bii-ada saxda ah iyo dad saxa ay ka shaqeeyaan waa shaqo aan adkayn waa waraysi aan noola yeelanay gabdho ku gaaroobay ka ganacsiga iyo xanaanaynta digaagga iyo soyaalkeedii nololeed maamo maryan faarax gooje oo ahayd maamo ku firfircooneyd horumarinta afka soomaaliga tabintu iyo soo saaristu waa anigoo hanaa maxamed ah farsamadana waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiga ku saabsan gabdho ku gaaroobay ka ganacsiga iyo xanaanaynta digaagga balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo maryan faarax gooje oo ahayd maamo ku firfircooneed horumarinta afka soomaaliga taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray weriya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caisha nuur aadan ayaa inooga waramaysa maryan faarax waxa ay ku dhalatay soomaaliya waa mid ka mid ah aqoon-yahanada haweenka tirada yar ee doorka muuqda ka qaatay qorista iyo horumarinta afka hooyo iyada oo sidoo kale qeyb ka ahayd aqoon-yahano maskaxdooda u shiilay sidii loo heli lahaa buugaag ku qoran afka soomaaliga sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii waxa ay ahayd agaasimihii waaxda shaqaalaha ee wakaaladii badbaadada shaqaalaha intii ay u dhaxeysay kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii ilaa iyo toddobiiyo toddobaatankii waxa ay ka tirsaneyd wasaaradii waxbarashada iyo tacliintii sare kuna guuleysatay suuragelinta iyo soo saarista qaamuus isku turjumayay afafka soomaaliga iyo talyaaniga sanadkii kun sagaal boqol toddobiiyo toddobaatankii waxa ay ka mid noqotay hogaankii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed sanadkii kun sagaal boqoliyo sideetankii ilaa iyo sagaashankii akadeemiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta ayay agaasimo ka ahayd dhanka kale waxa ay ka mid ahayd xubnihii baarlamaanka ee dowladii kacaanka maryan gooje waxaa lagu sifeeyaa in ay ahayd qof la wada jecel yahay qayb weyna ka qaadan jirtay horumarinta iyo awoodsiinta gabdhaha si ay uga qayb qaataan xaadirista goobaha waxbarashada iyo ka shaqeynta xafiisyada dowliga iyo kuwa kaleba taariikhda kooban ee qaamuuska isku turjumayay afafka soomaaliga iyo talyaaniga ereyada asaasiga ah ee lagu bilaabay qaamuuskan waxa ay ahaayeen ereyadii qaamuuska soomaali talyaani d s i oo la daabacay sanadkii kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii ereyadaas tiradoodu waxay ahaayeen qiyaastii soddon kun oo lagu soo xulay baaris lagu sameeyey qaamuusyadii markaa jiray oo idil oo ku saabsanaa afka soomaaliga lagana soo turjumay afaf kale laga soo bilaabo midkii reenishka sameeyey sanadkii kun sagaal boqol iyo labadii iyo qaamuuska keliya ee hal af ku qoran oo markaasi jiray ahna midkii yaasiin cusmaan keenadiid oo qiyaastii ka kooban shan iyo toban kun oo erey intaas waxaa sii dheer ereyadii kasoo baxay lafagurkii lagu sameeyey qoraallo fara badan oo af soomaaliga lagu qoray laga bilaabo sanadkii kun sagaal boqol labayo toddobaatankii haddaba hawshu waxa ay ku bilaabatay in af soomaali ahaan loo qeexo micnaha ereyada ku qoran qaamuuska d s i iyada oo la raacayo qaacido iyo nidaam ay degsadeen cilmi baarayaal ka koobnaa talyaani iyo soomaali oo ay ka mid ahaayeen xubnaha mashruucaas waxaa kuwaas lagu sii kordhiyey markii dambe erayo kale oo micno ah ama kuwo ku saabsan kasmada farsamada iyo cilmiga oo markaas loo baahnaa in loo adeegsado dib u habeenta buwaagta dugsiyada waxaana lagu dhaqaaqay in lasoo xulo ereyada asaasiga ah ee u gaarka ah maado walba sida xisaabta fiisikiska taariikhda iyo wix la midka ah ereyadaas iyo micnahooda oo soomaali ah waxaa soo diyaariyey xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada xilligaasi oo ku beegan dhammaadkii sideetameeyadii taariikhdan kooban waxaan kusoo gunaanoodaynaa in aan idin xusuusino dhammaan dadka siyaabo kala duwan iyo iyo muddo kala duwan uga qayb qaatay hirgelinta mashruucan laga bilaabo kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii inkastoo ay qaarkood geeriyoodeen guddiga cilmi baarista anarita bukuleeli axmed cabdulaahi axmed cabdalla cumar mansuur ciise maxamed siyaad axmed cartan xaange maryan faarax warsame dahabo faarax xasan iyo cabdi daahir afey tafatirayaasha cabdalla cumar mansuur axmed muuse keyd cabdulaahi maxamed shirwac maxamed cilmi tooxow cumar maxamed siyaad ibraahim nuur faqaburaale xasan ibraahim macalin cabdi daahir afey cabdulaahi xasan rooble axmed cabdikariin xirsi axmed xasan axmed amiin maxamed cali maxamed soofi xasan daahir cali cumar saciid cusmaan keenadiid aw jaamac cumar ciise cali axmed mudiin iyo shaqaalihii xafiiska manaahijta ee dowladii kacaanka oo gacan ku lahaa qabashada howshaasi
markan aanu imaano falanqeynteenna inaad bilowdo ganacsi maaha howl fudud waxaa ku meegaaran arrimo xiriirsan oo qofka ka hor istaagi kara inuu ku dhiirado helidda fikrad cusub oo laga macaashi karo deegaan ku habboon ka ganacsiga dadkii dhaqaajin lahaa iyo dhaqaalaha maalgelin waa culeysyada ugu horreeya ee imaan kara halkan waa kala reebta aysan usoo wada bixin hal abuurayaasha ku taamaya buddhigidda fikradahooda ganacsi najmo cabdulaahi qaanso iyo ruqyo cabdulqaadir warsame waa laba gabdhood oo isku bahaystay in ay hal abuur ganacsi wada hirgeliyaan ablahan dhallinyarada ah waxa ay ku soo barbaareen dalka burburkii kadib heerkooda koowaad ee jaamacadda ayaa hadda u ah gabagabo waxay bartaan cilmiga xanaanada xoolaha sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ayay ku dhalatay inay hal abuur ganacsi ka furaan magaalada muqdisho wadatashiyi oo rogrogid badan kadib waxay isku raaceen inay digaag ka ukumo badan midka dalkeenna dibadda kasoo dhoofsadaan sanad kadib dabayaaqadii laba kun iyo labaatan waxay ku guulaysteen mashruucoodii kun iyo shan boqol oo digaag dhidig ah ayay ku xanaaneeyaan gudaha muqdisho muddo sanad ah oo ay shaqada wadeen waxay sheegeen in ay dhammaan soo celiyeen wixii qarash galay mashruuca tiro u dhexaysa boqol iyo afartan ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ukumo ah ayay inoo sheegeen aasaasayaasha inay maalinle ugu suuq geeyaan suuqyada magaalada muqdisho marka laga tago najmo iyo ruqyo afar qof oo kale ayaa mashruucani shaqo abuur wax ka bedelay noloshooda ka helay kuwaas oo qabta shaqooyin kala duwan haddaba toddobaadkan ayaan ku marti qaadnay barnaamijka ruqyo cabdulqaadir warsame oo aan kala sheekaystay howlahoodan digaag dhaqashada weydiimo dhowr ah oo aan hordhigay ayay ugu horeyn inooga sheegaysaa sida ay ugu dhalatay inay digaaga ka ganacsadaan magacay waa ruqey cabdiqaadir warsame waxaan ahay ardayda ka qalinjabinaysa sanadkan kuliyadda caafimaadka xoolaha ee jaamacadda banaadir haddaan su-aashaada u imaado fikirkan horta wuxuu noogu soo dhacay maadaama aan nahay dee dad baranaya ama bartay oo loo tababaray inay noqdaan dhakhaatiir xoolo inaanu ka midho dhalino wixiina lasoo baray kow sidoo kale inaan mas-uulka noqono ama aan noqono ilaha ay kasoo baxdo ukunta ee wadankeena maadaama loo soo dhoofin jira wadankeena kuna yaraayeen bowtiriyada anagoo maalin markaa xiisad ku jirna oo qaadanayna caafimaadka digaaga xanuunada ku dhaca dawooyinkooda ayaa fikirkani labadeedaba uu noogu soo dhacay kadibna waxaan go-aansanay inaan ka miro dhalino ilaahayna waa nala galabgalay alxamdulilaah muddaba ha iska qaadato haddana waan ka miro dhalinay waan ku dadaalnay in fikirkayagii nagu soo dhacay iyo aqoontaydii nala soo baray dadaalkii aan soo galnay in uu noqdo mid wax ku oola marka alxamdulilah sidaas ayuu fikirku noogu soo dhacay waayahay ruqiya hirgelinta fikradan maxaa kala kulanteen sideedaba in la sameeyo ganacsi cusub aad aadan horay aadan ugu lahayn aragti horey aadan ka haysanin sidoo kale isagoo kale ay ku yartahay bii-adaad ku nooshahay wax badan waa kala kulmaysaa caqabado fara badan sidoo kale dhinac kale haddaad ka eegtidna fursado badan waa ka dhex arki kartaa caqabadaha ugu badanee nasoo wajahday ayaa kamid ahayd waxyaalaha ugu fara badan aan isticmaalnay ama boqolkiiba sideetan kambaniga markii la asaasay wax lagu aasaasayba inay kulligood dibadii laga wada keeno dalka dibadiisa oon wadanka wax laga helay aysan ahayn sidoo kale bulshada aragtida bulshadana dee bulshada laba qeyb oonba isu qaybinayaan qeyb kusoo dhaweysa iyo qeyb aanan jeclaysanin fikirkiiga ka hortimaada qeyb u aragtaba xoolo dhaqashadaba inay tahay in baadiyihii loo noqonayo marka hadba waa nooc wax kastoo lagala kulmase waxaa ka weyneyd anaga rabitaankeena iyo inaan rabitaankeena inaan ka miro dhalino fikirkii nagu soo dhacay marka alxamdulilah digaaga aad ka ganacsataan waa noocee waa imisa xageedse ka keentaan digaagaygu laba nooc ayuu isugu jiraa nooc loo dhaho hayliin iyo nooc loo dhaho new hamsheer oo markiisa hore digaag asalkiisi ah asal ahaan ka imaada mareykan ahaase anagu aan kasoo gadanay kenya aan kala nimi waxaa noo joogta kun iyo laba boqol oo xabo oo digaaga ayaa noo joogta hadeertaan dhalmadooduna waxay ku xiran tahay qof walba hadba soo loola dadaalo dee iyo cunto isku dheelitira inay helaan nafaqada loo dhammaystiro supplementiska la siiyo laga warqabo caafimaadkooda
maalintii imise ukumo ah ayaad ka heshaan ukunta marka waxay u dhashaa kun iyo hal boqol iyo konton maray dhasho kun iyo hal boqol iyo sideetan mar kun iyo labada boqol bay dhasho hadba noocay marka ukunta maalinba u dhashaa laakiin inta badan ama boqolkiiba sagaashan iyo sideed way wada dhalaan alxamdulilah waa gartay ka waran digaag dhaqashada dhaqashada digaaga horta si guud haddii loo eego de waa business lamid ah businessyada kale markii la fiiriyo management-iga ama si ay kambani uu ku socdo way la mid tahay kambaniyada kale ganacsi ay la mid tahay dhinac kale haddii laga eego waxan waa noole oo wax la dhaqanayo oo la rabaayadeynayo oo haddana noolaha kale ka dhib badan noolaha kale soomaaliya soomaalidu dhaqato ka dhib badan markay noqoto ilaalinta ka warqabta caafimaadkiisa tallaalidda daweyntiisa benefits fara badanna soo saara oo wax badan laga faa-iideeyo haddii dhexda loo xirto oo loo dadaalo sidoo kale de wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay soomaalidu weligood dhaqan jireen markii xoolaha waaweyn aan dhaqanka ulahayn laga yimaado xoolaha noo soo xig waxa weeyaan digaaga marka digaag dhaqashadu haddii la fahmo systemka la isticmaalayo oo system saxa iyo bii-ada saxda ah iyo dad saxa ay ka shaqeeyaan waa shaqo aan adkeyn laakiin haddii ay dhinac yar kaa qaloocato ama ay dareento inaad ilowday ama ay dareento careless waxaa weeyaan shaqo isla markiiba isku dhacid og marka sideeda kale maasha allah digaag dhaqashada aniguna waa ku boorinaya ummadda soomaaliyeed inay sameeyaan inay dhaqdaan xoolaha ama digaaga ha ahaato geela lo-da ariga dhaqashada xoolaha inaan baranno xoolo dhaqato noqono ka gudubno systemka xoolo raacashada u gudubno systemka xoolo dhaqatada aad ayaan ugu boorinaya ummadda soomaaliyeed
maxaa dhaqaale ah oo idinka soo gala maxayse noloshiina kusoo kordhisay shaqadan horta mar walbo aada business awooreysid aada rabtid inaad noqotid qof ganacsada ah waxaad ganacsi u abuurtaa waa inaad wax ka faa-idid wax kaa soo galaan digaagana ama faamka anagu sameynay iyo beertan ka ganacsi ahaan way gudatay shaqadii loo aasaasay de inay isbixiso wax soo saarto faa-iido dhaliso way baxsatay sidoo kale dee waxay nagu soo kordhisaa annaga ahaan labadeena dhakhaatiir aniga iyo doctoresa nejmo in aanu kaga faa-idno aqoon naga maqnayd oon theorigeedii haysanay oon baranay in practicalkeedii aan ku qaadano waxayagii oo marna ahaa dee businesskeenii islamarkaana ahaa aqoon noo kordhaysay oo hadeer dee ama professional ku noqonay digaag dhaqashada alxamdulilah marka nolosha wax badan ayaa iska bedelay labadeena nololoodba hadday tahay dhanka shaqadii oo de markaad shaqeynaysid iyo markaadan shaqeyneyn ay laba kala tahay hadday tahay inaad digaag dhaqatid culayska ay leedahay iyo dhabar adeega ay rabto iyo qofka ay kaa soo saareyso sidoo kale inaan anagu sameyno inaan ardaydayada nala midka ah ee dhigata caafimaadka xoolaha inaan practical ku sameyno sidoo kale inaan tareenino bixin karno oon bixinaba dadka oo danaynaya arrimahan ganacsiga dhaqashada digaaga inaan bixin karno tareenino alxamdulilah marka isbedel aada iyo aada iyo aada u weyn ayay nagu soo kordhisay dhan bii-o dhol nololeed iyo dhan aqoonba waa gartay yaa kale oo shaqo abuur ka helay mashruuciina dad kala duwan ayaan uga shaqeynaa faamka hadday tahay dhakhaatiir hadday tahay dad farsamada gacanta yaqaan hadday tahay dad aqoonta i t-ga leh marka dad kala duwan ayaan uga sameynaa shaqa abuur fiican ayaan ka sameynay oo dad fiican ayaan uga sameynay ilaa adigu lix qof ayaa hadar ka shaqeysa marka labadeena laga reebo lix kale ayaa ka shaqeysa alxamdulilah marka bulshada dhinacyadeeda kala duwan hadday dhalinyartii tahay haddii jiilkii naga horeeyay dadka naga waaweyn ay yihiin maamooyin iyo odayaal ayaa ka shaqeeya dhalinyar ayaa ka shaqeysa dad aqoon shahaadadeed sita ama waxbartay ayaa ka shaqeeya dad sidoo kale farsamada gacanta yaqaan ayaa ka shaqeeya noocyo badan oo kala duwan ayaa bulshadeena isku daynaa inaan fursadaha siino hal qeyb kuma eki siino ee aadaad u mahadsan tahay ruqiya ugu dambeyntii tiigsigiina mustaqbalka muxuu yahay hadduu ilaahay idmo vishonkaygu waxaweyaan inaan gobolada soomaaliya oo dhan aan tagno aan weliba jecelnahay insha allah inaan ka bilowno garowe oo qeybteeda xigta aan mardhow haduu ilaahay idmo aan jecelnahay inaan geenno gobolada soomaaliya oo dhanna aan tagno aanu kaafiyeelno ummadeena soomaaliyeed aan ka kaafiyeelno ukuntan dibadda uga imaaneysa oon ka dhigno inay awood u yeeshaan in wax dalkooda laga soo saaray ukun kasoo baxday dalkooda oo freesh ah ay isticmaalaan kana maarmaan ukuntan marna go-aysa marna suuqa imaaneysa marna suuqa laga weynaya ka maarmaan marka hadduu ilaahay hana garadsiiyo inaa heerka gaadhsiino insha allah
aad ayay u mahadsan tahay ruqiyo cabdulqaadir warsame oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaa ayaanu kasoo gabagabeynayaa intaanu ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo amaana allah